haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal arbacada soo aadan oo ku beegan siddeedda bisha maarso waxaa meelo badan oo dunida ah laga xusi doonaa maalinta caalamiga ah ee haweenka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qaybtiisa toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dowrka haweenka soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika ay ku leeyihiin ka hortagga iyo yareynta maandooriyaha oo dhibaato ilaa heer dhimasho ah ku haya qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku koray ama ku dhashay dalkan maraykanka barnaamijka waxaa marti noogu ah maryan ducaale oo muddo ka badan shan iyo toban sano ka caawinaysa bulshada soomaalida ee gobolka ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada maryam waxay hadda shahaadada b h d ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka ee jaamacadda ohio state ee magaalada colombos ee gobolka ohio maryan ducaale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigaa mudan goorma ayuu maaragtay dhibaatadan haysata dhalinyarada soomaalida qaarkood ee dalkan maraykanka gaar ahaan mukhaadaraadka iyo wixii la halmaal goorma ayaa lagu arkay bulshooyinka soomaalida dhexdooda ee waqooyiga america
arrintan ku saabsan muqaadaraadka communitiga ama bulshada soomaaliyeed ee north america waxay la socotaa oo ay la jaan tahay midda haysata waddanka dhammaantiisa iyo adduunkaba muqaadaraadka hadda intii tobankii sano oo lasoo dhaafay isticmaalkooda aad buu usii kordhayay north america oo dhan sanadkii hadda lasoo dhaafay marka muqaadaraadyo kala duwan baa jira oo ay dadku isticmaalaan dadka aan annagu ka tirsannahay oo madowga ah iyo dadka caddaanka ah iyo waxyaabo kala duwan bay isticmaali jireen sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu horreeyey oo muqaadaraadkan layihahda herawanka oo awal aan ku badnayn dadka madowga oo soomaalidu ay ku jiraan sanadkii ugu horreeyey oo wuxuu noqday ay noqdaan number one dadka ah oo muqaadaraadkaas isticmaala marka waa arrin jirta oo waddanka oo dhan ka jirta dhimashadeeda iyo waxyaabaha hadda aad dhibkeeda u muujiyana waxaa ka mid ah in daawooyinka la cunayo ee suuqa yaalla ee muqaadaraadka la cunayo uu isbedelay oo daawooyin culculus oo fentanol iyo herawan la yidhaahdo ay hadda soo galeen oo iyagii oo inta suuqa madow lagu sameeyey maadaama ay yihiin wax illegal ah aysan qiyaasnayn inta laga sameeyey iyo waxay yihiin iyo marka sidii loo qaadan lahaa dadkii ayagoo rabaan inay ka helaan xaraaradii iyo wixii ay ka heli jireen muqaadaraadka intay u qaataan markaas ay ay ku dhintaan sababtoo ah way ka weyn tahay tayadii loogu talagalay human capacityga ama bini aadanka loogu talagalay in ka weyn baa mararka qaarkood ay qaadanayaan marka way ku dhimanayaan taasaa marka hadda waxay ka dhigtay arrin khatar ah kasii dhigtay laakiin mudday soo socotay hadda shantii sano ugu dambaysana aad bay usii fara badantay
waa garta marka waxyaabaha ay ku dhintaan dawooyinka hadda aad sheegtay ay dadka ku dhintaan qiyaas ma haysaan maadaama aad ka mid tahay maaragtay dadka u dhundalola arrimaha caafimaadka qiyaas ma lahayaa dhalinyarada soomaalida ee sanadihii lasoo dhaafay ugu dhintay dawooyinkaasi ay sida qaldan u isticmaaleen si ku talagal ah
may lama hayo number cayiman sababtoo ah dhowr waxyaabood awgood soomaalidu waxay daawooyinka markii isbitaallada iyo waxaa la tago looma qoro inay yihiin jinsiyad gooni ah ama dad qoomiyad gooni u taagan ee waxay ku hoos jiraan madowda america marka ayagaa lagu tiriya ah sidaa darteed lama heli karo number odranaya intaasoo cunug oo soomaaliya ama intaasoo qof oo soomaaliya u dhimatay daawadaas laakiin waxaan ognahay masaajidii iyo waxaan ka warqabnaa dadkeena markay dhintaan waad ogtahay masaajidkaa la keenaayo lagu dhaqaayo la duugaa oo duug islaamaha loo sameeya qofkii wuxuu doonaa ku dhintee marka waan ognahay oo aad bay hadda dhalinyaradu runtii u dhimanayaan dad badan oo soomaaliyahan waqooyiga america degan oo runtii lama oran karo dadku wax badan oo wanaagaha jira laakiin arrintan arrin dhibo ah oona soo food saartay weeye hal qof inuu u dhintaa qalad nagu ah led alone inay bishii la arko saddex iyo afar iyo shan qof oo ay u dhimato waa musiibo weeyaan runtii aad u adag magaalada aniga hadda aan deganahay columbus ohio bishii aan laba qof ku dhimanin oo weliba dad dhalinyaro u badan waa ilaahay maxadiisaan dhahnaa markay dhintaanna ama waxay u dhinteen daraag ama waxay u dhinteen isdil ay iyagu isdileen oo asagana ku lug leh muqaadaraadkii iyo mental health iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo jiro caafimaadka dhimirka iyo muqaadaraadka isticmaalkuso iyaguna isku xiran oo sii faahfaahin doono marka numberka walaa lama qeexna hadda waxaa lagu jiraa olo olayn dadkeena caafimaadka ku dhex jira aan ka codsanayno dowladaha aan waddanka inay noo sameeyaan disafrigated data wax la yidhaahdo ama diiwaangelin kala baxsan oo qowmiyad kasta goonidooda loogu sameeyo si loo ogaado dhibka meeshuu ka jiro
isdilka ayaad soo hadal qaaday marka xiriirka ka dhexeeyo isdilka dhalinyarada qaarkood dalkan maraykanka iyo canadaba iyo muqaadaraadka ay isticmaalaan muxuu yahay xiriirkaas runtii aad bay isugu lug xiran yihiin isdilka markiiba horta waxaa loo qaadan karaa suicide-ka waa kaas asaga aad buu ugu lug leeyahay addictionka iyo substance abuseka waxa la yidhahda ama muqaadaraadka isticmaalkiisa sidoo kale waxaa ku lug leh caafimaadka dhimirka oo isaguna korin waxa la yidhaahda ama wax isku xiran oo ama qofku marka hore uu qabay caafimaad dhimirka caafimaad darra ka qabay uusan daawo helin markaasna uu daraagii sidaa ku dhex galo ama inuu daraagii ku dhex jiray oo daraagii saameyntiisa awgiis caafimaadkiisii maskaxeed uu isbedelo marka kaas laba dil baa jiray kaas waa mid saameyn sagaashan boqolkiiba dadka isdila oo isdaldal baan idhahnaa af soomaaliya boqolkiiba sagaashan dadkaas waa dad ama mental health qaba oo dhimirka xanuunka qaba ama muqaadaraad kuwa wehwey buu ka yimaadaa suicide-ka oo marka aad buu u saameeyaa isdaldalka haddii aad ka hadlayso isdilkan kaleeto oo violencega waxa la yidhaahdo crime-ka ah oo xabadda iyo toorida iyo qof qof kala dilaya aad ka hadlaysana ayadana saameyn badan buu ku leeyahayoo muqaadaraadkan la cunayo oad arkayso dadku markii ay galaan qaarkood bay ka ganacsadaan oo ayagiibaaba dadkii kala sii gaarsiiya kooxaa jira dhalinyaro ah ama dad waaweyn dadreerba iskugu jira oo muqaadaraadka ka ganacsada qofku marka marka uu saaxadaas galo ama wuxuu arkay siduusan u sheegin baa loo dilaa hadduu damco xitaa inuu ka baxo ama qolo meel aysan ahayn inay wax ku gadaan oo asagu wax ka gadan jiray waxaa la yidhahda territorial turf baa jiro oo waxaa laga yaabaa xaafad nin u xirnayd inuu nin kale ama gabar kale ay wax geyso oo taana waa la isku dilaa marka aad buu ugu lug leeyahay marna lagama saari karo violencega iyo youth crimeka ama dadka dhalinyarada weliba u badan oo hadda aad nooga le-anaya iyo muqaadaraadka lama kala saari karo aad bay isugu xiran yihiin marka bulsho ahaan iyadoon xal loo helin muqaadaraadka iyo caafimaadka dhimirkeena runtii lama joojin karo ama daldalaada ama isdilkan dhalinyarada iyo dadka ayagu ay islaynayaan
waaya marka ka mujtamac ahaan soomaalida ku nool ama columbus ohio ama minnesota ama gobolada kale ee maraykanka ay ku badan yihiin sidee arrintan u saamaysay
arrintan wayna saamaysay siday bulshada hooyinka kale u saamaysay noo saamaysay weliba si ka daran bay annaga noo saamaysayoo dadka kale waxaa laga yaabaa inay wixii ama daawo u raadsadaan ama booliiska iyo nidaamka sharcigala tiigsadaan annaga runtii musiibo dhowr musiibay arrintan nagu noqotay midda koowaad waxaa weeye dhibkii uu jira baan kulligan indhaha ka qarsanaynayo qof ilmo aad ogtahay inuu dhintay oo ilmo kala dilay baa waxaa lagu leeyahay jaamacad bu ama ku maqan yahay ama meel kaluu jiraa oo soomaalidii runtii aad baa loo qariyaa dadka dhimirka ka jiran iyo dadka muqaadaraadka isticmaala iyo ilmaha islaynaya iyo waxaasoo dhan waa la qariyaa marka qarintii waxaad qarsato way ku qarsadaan bay yirahdaan soomaalida qarintii dhib weyn bay noo keentay waxaan haddana waa taraamay leeyihiino reer maanta soomaaliyeed oo aan ama aqoonin qof ehelkooda ah oo muqaadaraad la dhibaataysan ama ayaga gurigooda uusan ka jirin xaqiiqatan waa yarta aniga aadan bulshada ugu dhex jiraa runtii arintaa way saamaysa qof soomaaliyaho aan garanayn qof muqaadaraad cuna ama dhimarka laga hayaana wuu yaryahay dhimarka la gooniya u faahfaahin doonaa insha allah xanuunadiisa saasay tahay qof ka hadlaya arrintii ma lahan marka dadkii maadaama wixii la qarinayo waxaa adkaanaysa qofkii jiranaa caafimaad inuu daawo raadsado waxaa kaloo adkaanaysa reerkii iyo qoyskii dhibkii ay ku haysay inay ka hadlaan oo ayaga laftirkoodii ay caawimaad u helaan ama ha ahaato mid sharciyadoo maarata unugii ama qofkii qasab lagu geeyo meel daawo ama ha ahaato inuu isagii laftirkiisa waalidkii uu dad kala hadlo oo culimo kala hadlo oo dad kale kala hadlo uu xitaa nafis ka helo wixii oo dhan waa lala aamusayaa marka khasaaradii iyo dhibkii iyo xanuunkii qofkii uu ku dhacay ma eke reerkii oo dhan buu marka uu baabi'inaya guurkiibu wax u dhimayaa qoyska caruurtii kale wax u dhimayaa waxaasoo dhan aas-aas waxa uu ah in aan wixii ka dhignay ceeb inay tahayoo aanan cudur u arkin oo aanan ula tacaalin sidai cudurkii
waa tahay maryan ducaale waa mahadsan tahay iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahaan ugu horeeyo bal aan wada dhegeysano salaamaya bahda v o a iyo doctoresa maryan waa anigoo ah magacayga cabdulaahi atoora badhaa oo ka soo hadlaya magaalada minneabolis su-aasheedu waxay qusaysaa sababta macnaha soomaalida si gaar ah dawooyinka isticmaalayaan ay ugu dhimanayaan maxay tahay dawadu waa dawo nooceeya dawooyinka ilmuhu isticmaalayaan waa dawo maxay ka samaysan tahay maxaa loogu dhimanayaa waa mahadsantihiin
tahay cabdullahi walaalo inaad soo wacdo runtii waa su-aal muhiima weeyaan horaan waxaan uga sheegnay in muqaadaraadku uu hadda faraq ku hayo dhammaan waddanka iyo khaasatan communitygeenaba horta aniga farmacista ma ahi oo kama hadli karo exactly daawadan waxay ka samaysan tahay laakiin magacyadoodaan sheegi karaa kuwa lagu dhinto waxaan ka codsanayaa wiilashana inay keenaan qof farmasista oo arrintan aad usii faahfaahiya midka dambe haddii alla idmo dhibka ugu weyn oo keenaya in daawooyinka ku dhintaan ilmaha soomaalida iyo dadka madowga badankoodaba markii hore waxay iska cabi jireen geeda yareeroo fududoo wiidka bahalkan la yidhahdo ama xashiishka aan dhahanoo kale iyo bay isticmaali jireen hadda laakiin waxay u gudbeen waxa la yidhahdo haar daraagiskii ama muqaadaraadkii cuslaa oo ay kow ka yihiin daawadan herawanka iyo fentanol ha la yidhaahdo oo daawo xanuun baabiye ah oo loo isticmaalo marka runtii daawadan waa daawo aad potent u ah ama maxaa la odhan karaa aad bay dhaqsay ay jirka dadka u gashaa effectigeeda ama saameynteeduna horay waa si deg degay wax u saameynaysaa nerve systemka iyo qofkiiba marka waa waa mamnuuc waa contraband looma ogolo waa sharci darro qofkii laga arka isagoo cunaya ama gadaa waa la xiraayaa sidaa darteed suuq madoobay yeelatay dad baa soo sameeya marka uu guryahooda ku sameeya markay sameynayaan bay marka waxay qaldayaan capacitigii tayadii maxaa la yidhahdaa dowskii wixii loogu talagalay wax ka badan bay samaynayaan waxyaaba kalena ay ku qasaan siay u badiyaan oo daawo badan ay u gadaan marka dadka cunayaa ma oga intay la egtay waxay cunayaan waxaa laga yaabaa inuu hal mar cunay daawadii saxda ahayd ta dambe oo ku xigtaa marka mid lasoo walaaqay oo aan sax ahayn ay noqoto sidaa darteed ay ay maaragtay disho intii uu ka dareemi lahaa bahalkii isheeg hay uu ku noqon lahaa ama uu ka dareemi lahaa xaraarad uu u dhinto waxaa kaloo sahlaya inay u dhintaan dad badan oo kalaa jiro oo annagoo kale ah oo daawooyinkaa cuna laakiin waxay isticmaalaan daawooyin kaleeto oo la siiyo oo qofkii ciyaal dadku hadday wada joogaan haleega raali ahaado ereyga ciyaal baan ku hayaa muqaadaraadku ciyaal iyo da ma lahan laakiin meeshii lagu cunaayey oo waxaa lagu sameynaya dad kala duwan hadday joogaan qaarkood halkan waxaa lagu tababaraa maraykanka baha la yidhahda noorkan oo lagu toosinaya qofkii haddii daawada iska badiya haddii lagu buufiyo uu soo kacaayo oo qofkii ilaahay badbaadinayo lagu badbaadin karaa jirta ayadan si fiican looma soo gaarin bulshadeenna tababar fiicanna kuma haysano gaalada kiniisadaha iyo isbitaalada iyo meelo badan baa dadka laga siiyaa oo intii dadkii ilaahay baa hanuun kale ay soo hanuunayaan oo wacyigelintii la wado dhakhtarkii lagu xiraayo waxaan waktiga qaadanaysaa bahashaana la sii siiyaay oo ayagaa qaarkood la tababaraaya waxaad hadaa aragta qof calaamadahan leh oo in daawo iska bediyay ay u eg tahay daawadaaba tusaa sida u isticmaali lahaayeen marka dad badan baa ilaahay kaga badbaadiyaa sidaas laakiin annaga weli si fiican nooma soo gaarin marka waxaa sugu kaala darmaday daawadii aan cunaynona aqoon waxay tahay annagoo la dhuumanayna oo dee cidlo ku cunayna haddaanba cunayna mararka qaar iyo haddii ay isla joogaan dadkeeni ma haystaan wax qofkaas haddii la arko inuu daawadii iska badiyey looga bedelo ama looga hortago inta dhakhtarka laga geenayana ma haysano marka waxaasoo dhan oo la isku geeyaa keenaya in loo dhinto daawada muqaadaraadkan daawayaana dhihin daawo caafimaad iyo muqaadaraad muqaadaraad wey
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay toddobaadkan marti inoogu tahay maryam ducaale waxaanan kaga hadlaynaa doorka haweenka soomaalida ee qurbo joogga kaga aadan yareynta ama dabargoynta mukhaadaraadka ay u dhimanayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida dhegaysto kale ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdiraxmaan doctor iisu maryam waxaan weydiin lahaa caruurta daraagiska isticmaala oo weliba kaniiniyooyinka kala duwan oo cabirkii looga talgalay ka badan inay isticmaalaan u geeriyooda ayaa aada ugu badan magaaladan joogay seattle dhacdooyin badan baa dhacay labadii sano ugu dambeysay marka su-aashaan weydiinaya waxa waaye sidee waalidiinta loogu wacyigelin karaa inay dhacdada markay ku dhacdo sida saxda ah bulshada ay ula sheergarayaan oo u sheegaan cunugooda wixii ku dhacay dabeecadihiisa say ahaayeen si waalidiinta kale ay ugu digtoonaadaan waa mahadsan tahay
wuu mahadsanyahay cabdiraxmaan waa sax waa waxaan hadda ka hadlayna waaye runtii ilaa aan u diyaar garoobno horta kow waxa haddaan la qaranin haddaad inta xanuun kugu dhaco aadan aaminin inuu xanuunkii ku hayo daawo ma raadsanaysid marka musiibada ugu weyn oo na haysata ma ahan in daroogo dadkay cunayaan musiibada ugu weyn oo na haysata waxa weeye inaan qarsanayno because waxa weeyaan runtii wax aan daawadahayn ma jiraan ilaahay subxaana watacaala uu noo sheegay waddan waxaan joognaa horumaray fursado badan ay ka jiraan oo qofkii in la daaweeye ah laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay siduu cabdiraxmaan u sheegay qof baa musiibadaas ilaahay hanaga hayay gurigiisa ay ka dhacaysaa ilmihiisii ama spouskiisii ama walaalkiis baa u dhimanaya wuxuu dhahayaa marka wadnaha istaagay balaad breshar buu qabay wax kalaa loo saarinayaa oo waxay ahayd lama sheegayo sidaa darteed mid kaloo dariskooda habrina u dhimanaya because lagama hadlin lama dhihin qofkan saasuu ahaan jiray waxaasuu bilaabay saasuu isku bedelay markii hadda uu dhintay saas u ekaa waxaana laga helay lama oranayo marka runtii annaga halkaan oo ahayo wacyigelin badan baan ka wadnaa dhinacan maalasood dad badan baa ka shaqeeya oo generation hob dhalinyaro ayagu waxaa soo maray oo ilaahay soo hanuuniyey oo hadda bulshada wacyigelin badan kuwadaa jira oo wada shaqayn fiican ay naga dhexayso siyaaral saasoo kaleeto waxaa jooga somali healthy board niman la yidhaahdo oo caafimaadka aada uga shaqeeya marka la xiriira maxamed cali iyo tiimkiisa fadlan la xiriira wacyigelinta wacyigelinta inay dadka professionaalka iyo dhaqaatiirtu keliya ay dadka la raadiyaan ma aha bulshada runtii anagu ma kala gaarno wixiina haddii lala dhuumanayo guri kasta iyo albaab kasta ma qaraaci karno marka qof kasta oo soomaaliya oo garan kara arrintan dhibka ay nagu hayso mas-uuliyad baa ka saaran inuu walaalkiis u sheego adeerkiis u sheego dariskiis u sheego haddana uu xitaa u ola oleeyo oo yiraahdo hadduu ogyahay dad cilmigii iyo caqligii iyo hayo resourcekii waxaa looga hortegi lahaa qof haya hadduu ogyahay raadiya oo waxaad tirahdaan aniga qoyskayga ama aniga dariskayga waxaan rabaa waxaa in lagala hadlo librariyada oo kaleeto waxyaabahaas information badan baa laga helaa librariga hadday u tagaan oo dhahaan waxaan rabnaa qof communitygaas inuu noo yimaado librarigiinu inay xitaa idin badan miyaana dhici karta marka masaajidda waa ku dheeraaday su-aashaan jawaabteeda laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii aniga waxaan aaminsanahay soomaalida inaan communitygeeda waxba iska bedelaynin ilaa masaajiddu ay u kacaan oo ay ogaadaan arrintan arrin ayaga saaran inay tahay masaajidan qurxaha xalka waa usoo laaban doonaa raalliga ahaw waa ka xumaa inaan kaa dhex galo badanjeclaha gashay ha hay waayahay maryan laakiin hooyada waa lafdhabarka maaragtay qoyska iyo bulshada meel walbaba marka hooyada soomaaliyeed ee ku sugan america ama canada muxuu yahay doorka kaga aadan yaraynta ama dabargoynta mushkiladan haysata dhalinyarada
bo isway u kaceen horta dumarka soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed maantay waa maalin maaragtay waa wakti fiican baad ku aadiseen duugitaankan sideedda bisha waa maalintii haweenka adduunka runtii sanad walba waxaan ka qabanaa oo haayadda baaladeg arrimo dumarka quseeyaan kala hadalnaa soomaalida haweenkooda meel kasta ha joogaan waa lafdhabar saad sheegtay hooyo aan rabin inay runtii waxaas ama dabargoysa ama ay ka qayb qaadatana way yar tahay sidii waxaa laga yaaba inay ku adag tahay uga qayb qaadan lahaayeen waxaan ku celinayaa mar kale marka waxaan hadda dhan kasoo hadlaya oo ah kow horta adigu hooyo kasta waa inay barataa calaamadaha lagu garto qofkii haddii uu isticmaalayo wax muqaadaraad ah ama hadda aad ugamaadna hadlina ama caafimaadka dhimirka ay wax ka jiraan isbeddel ah waxaa laga yaabaa ilmihii ama walaalkii ama waalidkii ama qofkii saaxiibkaa ahaa in qof fiican oo faraxsan oo shaqo badan uu ahaa laakiin markii ama xanuun maskaxiyana uu ku dhaco ama muqaadaraad uu dhex galo qofka dabeecadiisi ay isbedesho uu isxirxiro inuu dhuunto uu bilaabo shaqooyinkiisi dayaco iskuol hadduu kow ka ahaan jiro meel fiican waxu maraayeen waxaa laga yaabaa in iskuolkii ka tago dacwada iskuolku ay badato rag badan iyo dumar badan oo shaqaysan jiray inay shaqaysan waayeen qofkii ku dhaqo sariirka ma kici karo nadaafadoodiio isbedesha dabeecadoodiio isbedesha waxaas marka qofku hadduu garanayo waxay noqon karaan waxaa imaanaysa in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa isbedelay maxaasaa ugu dhaqmaysaa hadduu isaga wax ka qaban waayeen markaas inay la raadsato qofkii kaloo wax ka qaban kara dhakhtarka ugu horeeya qof kasta oo soomaaliya oo america jooga ama ha yaraada ama ha weynaado wuxuu leeyahay faamily dhaktar uu ku xiran yahay xitaa kuwa aan lahayn caafimaadkana waxaa jira free clinics waxa la yidhaahdo lacag la-aana la tago marka in wixii laga hadloo layaha waxbaa isbedelo qofkan saan ma aan ahaan jirin dabeecadiisi waa isbedeshay shaqadiisi waa isbedeshay nadaafadiisi waa isbedeshay waa ujeedaa qofka inuu meel usii socdo marka in daawada hela waa laga maarmaan dad badan waxay aadaan masaajida dadka qur-aan baa la saaraa arrintaa waa soo dhaweynayaa oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shiifaa yahay laakiin ma aha diinta iyo qur-aansaarka iyo daawada in la kala doorto waa in la isugu daraa dadka qofka shiiqana waxaan culimmadan waxaan kula talinayaa markii lagula yimaado oo ay dadka qur-aan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan laftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xirin karaan adeegii marka hoyooyinka walaale arrintan waa arrin dheero waqti badan qaadanayso laakiin runtii inay xidir raadaan oo ka warqabaan inay ka hadlaan gurigooda arrintan haddii ka jirto inay la wadaagaan dadka wux markii laga hadlaa xal loo heli karaa haddii laakiin ay naqarsato ilmaha keliya ama qofka ay saamaysay ma dhibaateynayso qoyska dhan iyo hooyadaa laftirkeeda oo intaasoo ilmaha sugaayaan oo reerkan sugaayaan bay dhib weyn ku tahay marka waxaa noolna hadda waxaan u malaynayaa dadka ka badbaadana hooyooyin bay uga badbaadeen ee ilaahay idankiis waana kasoo waana waana wayna garab istaagayaan wax badan bayna ka bedeli karaan runtii
waayo ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya xalka muxuu ku jiraa marka xalka wuxuu ku jiraa wada shaqayn communitygu bulshadu inay runtii isla qayxdo dhibaatada haysata laga wada fadhiisto oo laga gaaro go-aan ah sidaa uga hortegi lahayn wacyigelin badan baan u baahan nahay waxaa u baahannahay adeega caafimaadka inaan raadsanno waxaa u baahan nahay inaad horay sidii wiilkana su-aasha ugu soo weydiiyo kuweenna dhibaatadan ay saamaysay inay kuwa kale uga digaan wada shaqayntaas unbaa looga hortegi karaa oo masaajida iskuullada iskuulla badan oo charter iskuullaha leenahay iskuullada professionalka ama dadka anoo kaleeta ah dhakhaatiirta waalidiinta dhalinyarada kuwa isboortiga kulli wax inaan loo kala hadin unbaa looga badbaadi karaa arrintan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd maryan ducaale oo muddo ka badan shan iyo toban sano ka caawinaysay bulshada soomaalida ee gobolka ohaayo arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada hadda waxay shahaadada b h d-ga ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqaynta caafimaadka iyada oo dhigata jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan umahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinayey barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington